bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhugunsadayaala ramadaan kariim haka dhawaada warkada warnamo warsan qodobada dhugunsadayaala ka dheega doontaan wayba ku mid ahaa maalintii koowaad ee bilo ramadaana iyo laga soomay dalalka dunida islaamka in madaxda dowladda i maamul goboleedyadii u hambalyan dareen bulshada qaramada midooba oo dirahayta hambalyo diiran oo ka-eedan bilo ramadaana wasiirka caafimaadka hirshabeelle oo baaqan dari bulshada degaasa maamulkaasa qaraxye laka weeraray saldhagi oo ka sugayen ciidamada amisoona wasiirka xanaanada xoolo soomaaliya sheegay inta sacuudigai ogolaatay intii landhoofi dalshee xoolo soomaaliya farmaajo qadka taleefoonka kala xiriiray madaxweynaha jabuuti amiirka qadara madaxweynaha maamul goboleedka galmudug iyo wayba uuse magacaabay golashay wasiirada xubno caan ena kajarena dad harididii cudurka coronavirus soomaaliya oo deereen saddex boqol labaatan sideed qofa soomaali dhaawac lankukujeysadii koonfur afrika iyo weliba dhakhtar dacwadda ku gudbi madaxweynaha mareykanka donald trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaalo jimaaco uu taaragdanaya kee danta labaati afarta bilo afraad abriil sanadka lamada kun iyo labaatankahaana soo baxayeena qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaalaha ka dhawaada yoogay oo fisanga geeka oo jimaaceeye ee maalintii koowaad ee bilo ramadaan dalalka dunida islaamka iyo geeka lakuwada soome wasaaradda awqaaftii arrimo diinta xukuumadda soomaaliya xalay ka dhawaaqday intii geeka oo jimaace yeeta maalinta koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaana inta badan dalalka dunida islaamka iyo xalay ka dhawaaqan yoona anti geeka yeeta waa anti geeka oo jimaace yeeta maalinta koowaad ee bilo ramadaana dalal kalanka ka dhawaaqay bilo ramadaan weyba ku mid aha boqortooyada sacuudi carabiya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaarsho iyo bulshadanka hambalyayeena dhaladowka bilo barakaysan ee ramadaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan ka hambalyeeye dadka muslimiinta gaar ahaan ummado soomaaliyeed dhaladowka bilo barakaysan ee ramadaana madaxweynaha iyo sheegay fadliga bilo barakaysan i maalmo waa maalmo barakada badan weybanuus ilaahay unkutuuga intii naxariistiis i nimcadiisa kamanaysada dalka iyo dadkaba madaxweynaha soomaali farmaajo iyo shacabka soomaaliyeed ku baraarujiyay halista caafimaad ee ka hareereysan dalka soomaali oo iyo kumideeto dalalka dunida subin hansaamaye taasoo hadda dhimasho iyo haano bukaanaha ridideenba ku jiraan gudo dalka soomaaliya taasoo la xiriira cudurka coronavirus madaxweynaha jamhuuriyadda iyo kaboori dadka soomaaliyeed intio iscafyaan oyo kaalmaysadana amyo iskaalmeeyana saasoo kalena sagaaran fiiriyaan dadka danyartee maadaama iyo jiraan walaalo badan oo soomaaliyeed oo daruufaysana dhinaca kalena ama saasoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo muddo soomaaliyeedanka ka hambaliyayay dhalashada bilo barakaysan ee ramadaana iyo ilaahay usunan kutuuga intee cudurka halista badan ee coronavirus uso oo muddo ku dulqaada ra-iisul wasaaraha iyo usuna ka baaqa intii dadka soomaaliyeed iscafyana waana lan gargaara dadka danyartee dhinac kaleeda madaxda maamul goboleedyada uu sukumidayay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed anka hambalyaya dhaladowka bilo ramadaan uusoona bulshada anka du-ay inti ramadaanka ramadaanshay kadeersi caafimaad iyo baraara saasoo kalena sheegay inti gacmoo lasqoobsada waana laku warqabo bulshada danyarta ee walaan aboodna sanadkan iyo ku dubanaado doono sanadkii hore maadaama iyo jiran khataro dunida dhan saameyn ku weeladi oo ku dhalatay cudurka caalamka safmarka ka ee coronavirus dowlado badan iyo ka dhawaaqan anti la hiri goobo cibaadada salanka badbaada coronavirus dowladda soomaaliya haroog dibandowa oo la geliyay magaalada muqdisho hamiinkii kaasoo horeen ku jari balse si adkale si adkaayay oo markii hor ahayti lamada saaxada la kala gaalka saahamiinama bandowgiyo gebi ahaanba meelo ku saaraha intii la tukado salaado taraxwida ahaabahaata dowladda maroojina weli salaado kale ee jamaacada waa sida salaado jamaado oo geedka la kuwada tukade dhinac kalena bahda qaramada midoobe ee soomaaliya dhammaan dadka soomaaliyeed aan dareen hambalyo ka-eedanga bilo barakaysan ee ramadaana iyona dadka soomaaliyeed iyo dhalashada soonka iyo anka hambalyayana wibanasaasoo kala iyo waa qaramada midooba iyo sheegda intii lasii wadi doono howlgalada ku dareeran soomaaliya haanaso laka adkayow ammaanka hiraabtii hore geeka wayba qaraxyo weyn la fiirsaday saldhigyo ciidamo ku tirsan hang midowda africa ee amison kalayin degmada baraawo oo eh xarunta rasmiga ee maamul goboleedka koonfur galbeed wararka lakuelaayo wayba sheegaan antii baabuur laakabuy walyaabo qaraxowla la fiirsaday saldhigga weyn ee ciidamada amison kalayin garoonka diyaarado baraawa islamarkaasna qaraxyada kuleedla dheegirasaasa al-shabaab iyo sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasa waybana baro wararka kafaafi sidaas ayuu ka sheegan anti lama baabuur oo laakabuuy walyaabo qaraxaw iyo ku weeraran xerada amisom ee baraawo islamarkaasna iyo khasaare deersiyana dadka deegaanka baraawa ama dadka degmada baraawo haana kumida waybayo sheegan antiyo dheegayan dhawaaqa qaraxye irasaas haabahaato yoon cadda ay korna khasaaro ku dhalade waybana degana xaalada magaalada kureeda weerarka saldhigga oo ka yaala bannaanka degmada baraawa maamulka degmada baraawa ee gobolka shabeellada hoose weli maku hadarna weerarada isnidaaminta ee geedka laka qaaday saldhig wing ee ciidamada amison kaleyin degmada baraawa wasiirka caafimaadka maamul goboleedka hirshabeelle iyo baaqandari bulshada degaasa deegaanada maamulkaasa bashiir cabdulaahi ismaange warkan beledweynaha ku dare wasiirka caafimaadka maamulka hirshabeelle cabdi macalin maxamed ayaa baaq u diray shacabka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle isagoona ugu baaqay in dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ay qaataan talooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhankooda ay dadaali doonaan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka coronaviruska waa cudur caam ah oo safmar ah oo dhammaanba adduunka ku dhacay lagana midaysan yahay in la iska kaashado maadaama uusan cidna uusan daynin uusan macnaha muslim iyo gaalo iyo madow iyo cadaan iyo kulli uusan kala soocayn waayeel iyo caruur iyo rag iyo dumar uusan macnaha midna uusan dhaafayn taasaa qasaba in la yska kaashado midda ugu wanaagsan oo cudurka kan looga hortegi karahayo waa in guryaha la joogo muddada uu loo malaynhayo inuu qaadanhayo qofku haddii uusan uusan macnaha u socon howlo muhiim ah inuu ku sugnaado guriga marka labaad inuu gacmaha iska dhaqo mar kastaba horey baan u sheegnay dad muslimaha nahay oo shan waqti yacni weysaysanhaya marka carruurta laga saaro marka waxaa la rabaa mar kasta oo xaalad kale aad gashaba inaad gacmahaaga si wanaagsan muddo labaatan sekan ama ka badan ah inaad gacmahaaga aad u dhaqdo waxaa la rabaa meelaha la isugu imaado inaan macnaha la hakiyo sida meelaha lagu cayaaro bunuuniga shaneemooyinka maqaayadaha meelaha jaadka lagu cuno waxaasoo dhan macnaha in la hakiyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la ilaaliyo distanciga la isu jirsanhayo in la ilaaliyo oo ugu yaraan laba mitir mar kastaba aad ku dabaasho in aad la isu jirsado qufac oo kale yacni in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay waxau tilmaamay in xuduudaha qaar ee hirshabeelle ay yihiin kuwa furan loona baahan yahay inay dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ay ku dadaalaan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus waxaad og tihiin hirshabeelle in laga helay kiis oo weliba dhimasho ah oo weliba qof mas-uula ku dhacay loona soo qaaday muqdisho loo soo qaaday sidaas daraaddeed hirshabeelle oo u furan kilalka shanaad ama ismaamulka soomaalida etoobiya u furan waxaa weeye waa waa xuduud dheer waayo marka waxaa la rabaa xuduudkaas laftiisa in aan ilaalino dadka ka soo gelaya waxaa kaloo loo baahan yahay
waayahay codkaas way bahayay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowl maamul goboleed hirshabeelle way baandambuoyey warbixintii bashiir wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo dhirtii daaqa xukuumadda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen yee waa u shir jaraa'idka qobodii magaalada muqdisho kuka hadalay xayiraadii sacuudiga ku qaadi xoolo soomaaliya ee langaagadow lanjeeyay suuqyada sacuudi carabiya wasiirka iyo tilmaamintay tallaabooyinkan iyo kooyaan dadaalo iyo hormuudda waa horumaro ayay samaysay wasaaradda kaasoonka dambeyn dhaliideentalaga guulaysada hantireedlan furo suuq muhiim an ee bulshada soomaaliyeed xuseen ayaa carabka ka dhaweyntay sanadkan barshay iyowaa iyo dareero doonta qorsho isli sacuudiga lanka qanci lahay furitaanka suuqa is-ona sigaaranka kuma hadlay wasaaradda deegaanka beero iyo biyo ee sacuudi carabiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo qadka taleefanka weybowsa kuwada xiriirina madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil umar geela weybana isku xog waraysadeena xanaanka iskaashiga lamada dal ee walaalo ee isadii lankuwada dagaalamo lahaayee cudurka coronavirus oo xaafeeyahaya ama naafo ka dhakahaya caalamka madaxweynaha soomaaliya farmaajiya la wadaagee dhegshay dalka jabuuti ismaaciil cumar geelanti shacabka iyo dowladda soomaaliya iyo la dareemana walaalasha jabuuti murugta iyo dhibaatada ku dhalatay dadaalka ee waa khasaaro uusa dhaliyay coronavirusa madaxweyne ismaaciil cumar geelayaanka hambaliyay madaxweynaha farmaajo dowladda waa isha shacabka soomaaliyeed dhalashada bilo barakaysa in ramadaan oybana usilaahaan ku tuugay nabad i barwaaqo waarta dhino kaleed madaxweynaha soomaaliya farmaajo qadka taleefonka waa kuwada xiriiri amiirka dalka qatar weybana uusan waa kula hadalay horumarinta iskaashiga ee xiriirka lamada dal gaar ahaan dadaalada caalamiga ee lagu wajahayo xakamayowkii korseedowka covitum iyo sagaala madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo xusee muhiimada yeelata mideynta dadaalada laga xakameeyahaya faafowka cudurkan safmarka us-ona habandhigii mudnaanta yeelata inti la xoojiyo iskaashiga ka eedan isweydaarsiga waa khibrado iisaasoo kalsadii gacan dowladda federaalka lankusii lahaayee xakameeyowka coronavirusa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayee magacaabay goloshay wasiirada oo ka kooban labaatan saddex wasiir haanasoyo ku dhex muuqdan xubno caan e oo ku tirsana baarlamaanka dowladda federaalka sida xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan saabir shuuriye nuura dastuurka federaalk soomaaliya maqeexow qofka haddii uusa jagada wasiirku qobada dowlad goboleed intiuusa waayo koraa helshay xubinnimada baarlamaanka inta kale afartii koow qof iyo geeka laku helay waa ero afartii koow qof ayee shalay gelinkii damba laku helay cudurka coronavirus weybanaa aan dhamatay lama qof labaati afartii saa laha dhaafi gudo dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya fawzi abikar nuur ya sheegtay intii saddex boqol labaati siyeed qof laku helay cudurka coronavirus guud ahaan soomaaliya dhimashadii saasoo kala deerti tumuili meela dadka bogsideenna iyo diireen siyeed qofa wayba saasoo kale sheegtay intii dadka cudurka laku helay iyo ku midayeen qofku kooyi magaalada gaalkacyo qaybta galmuduga wasiiradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya horey sheegtay anti kiisaska cudurka laku helahay dalka iyo koronsi ka hayta maalinba maalintii ku dambeeya waana la baahanyay shacabka antiyo ka dhaqaman tallaabooyinka fuurseedowka cudurka iyo biyahayan wasaaradda weli dhugunsadayaal weyba dhugunsada ay tana warkii duhurnama ee warsanga magaalada cape town gaar ahaan xaafadda laka magacaabo weystaada iyo weyba la sheegay intee laka dhaawacayay gabar soomaaliya oo ku mid eh bilaanta soomaalida ee ka nool dalkaas koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town kooxo buraad koonfur afrikaanga iyo la sheegintiyo dhaawaceen bilaamay tan oo magaasha laga sheegay sahre cabdulaahi oo ka maga dheer sahre gaabay iyo-ana weerarka kureeda dadkii ku dambeeyeen goobta kubaasdhenga guddoomiyaga jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada cape town iyo warbaahintan sheegintay xiliga la dhaawacay iyo la dareereen ciyaalsha islamarkaana hadda la kadaawayaha isbitaalka guud ee xaafadda dalka koonfur afrika weyba ku mid ataa dalalka sidaweyn tacadiyadananku gujeysidow soomaalida islamarkaana laka dhibaateyow iyo-na labaati afartii saal hadhaafi la boobay goobo ganacsi iyo layin soomaaliya ka dambeyntiina dhugunsidayaal qareen andooda waa dhakhtarka waa dhakhtarka waana ka taksuusay dhinaga cilmi baariska daawooyinkiiyo sheegay antii uusa shaqadiisku waayi fikirku kooyi donald trump u kaeedan antii daawo lan sameeyay coronavirusa qareenkan uusa hogaamiyahay wakaaladiiyo dowladda maraykanka leta oo lan xil saareentiya daawahan saarta cudurka samarka ee corona wiiba uusa sheegay shaqadan tilanku kuduguday maadaama uusa ku horkooyi daawo la sheegay intii lunku ku horsedow corona oo uusa donald trump amari taas oo laka daawayo malaariyada madaxweynaha maraykanka trump wiiba uusa sheegay intii uusa sii muqonaada waa qareenkana madaxweyne trump yee marsii horeyti sheegay intii isticmaalowka daawadana iyo daawo kale oo yee waa idaawo kale lanka tiragalintila kala tacaala covid toban iyo sagaala inkastoo iyo quburo ku digan isticmaalowka daawooyinkan uusa sheegi taraama iyo haddana way balaaq waramahayanti daawooyinkaasiyo khatarwiinsheena koranga guud ahaan dhawansidayaal warkiisin kula dareertan duhurnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunkan inkaga dhagoonsadayaal waa kana shuur ismaaciil axmed yaasiin saarti waana siina dareer siyaasiya maryan iyo farsameeya siinti warkanka lamida reedanku kulmaana saasi ramadaan kariim